جنات جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
بسم illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kuusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxa idaacadda islaamiga alandalus qodobada aad ku maqli doontaanne waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa beenisay hadal ka soo baxay taliska silibiyadda maraykanka ee africom malaayiin arday amxaaro ah ayaa la sheegay inay waxbarashada uga tageen dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda xabashida ethoobiya iyo kuwa jabhadda faano wilaayada islaamiga ee bakool ayaa duura sharci ah usoo gebagabaysay wulaada degmooyinka iyo mas-uuliyiinta makaatibta wilaayadaas faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha siliibiyadda kenya lagu gaarsiiyey howlgal ka dhacay gobolka mandheera maamulka riddada somalilan ayaa lagu eedeeyey inuu duulaan ku yahay deegaano ka tirsan gobolka sool ee dhaca waqooyi bari soomaaliya fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaanka bisiqcadde ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo wilaayada islaamiga ee bay ka qaybisay deegaanadaas بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax khamiis ah taariikhduna ay tahay lix iyo labaatanka bisha rabiicul awal sannada kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa beenisay hadal ka soo baxay taliska siliibiyadda maraykanka ee africom bashiir muxiidiin ayaa inoo akhrinaya bayaankaas ka soo baxay mujaahidiinta war-saxaafadeedkan ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa cinwaan looga dhigay beenin hadal ka soo baxay siliibiyiinta africom shan iyo labaatanka rabiicul awal kun afar boqol afartan toddoba hijiri waafaqsan toddoba iyo tobanka bisha sebtembar sannada labada kun shan iyo labaatanka bayaanka wuxuu ku bilaabanayaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay beeninaysaa hadal ka soo yaray taliska siliibiyiinta maraykanka ee africom kaas oo ay ku sheegeen in deegaanka badhan ay ku beegsadeen xubin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab taariikhdu markii ay ahayd saddex iyo tobanka sebtembar labada kun shan iyo labaatanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xaqiijinaysaa in shakhsiga ay siliibiyiintu ku duqeeyeen deegaanka badhan uusan ka tirsaneen xarakada islamarkaana eedeynta ay usoo jeediyeen ee ah inuu hubka usoo iibin jiray mujaahidiinta ay tahay been abuur aan sal iiraad lahayn oo looga gol leeyahay in lagu banaysto dhiiggiisa iyo dhiigga waxgaradka soomaaliyeed war-saxaafadeedka oo sii socda ayaa lagu yidhi maraykanku wuxuu leeyahay taariikh madow oo ku asteysan gumaadka waxgaradka iyo haldowrka ummadda soomaaliyeed wuxuuna laga soo bilaabo sagaashameeyadii ilaa iyo maanta xasuuqay kumanaan shacab soomaaliyeed oo iskugu jira dumar caruur iyo waayeel ayna ku jiraan waxgarad qiimo gaar u lahaa shacabka soomaaliyeed marka laga soo tago inay been ka sheegaan gumaadka ay u geystaan muslimiinta aan waxba galabsan waxaa xusid mudan in maraykanku cid kasta uu duqeeyo uu ku tilmaamo inay mujaahidiintu ahaayeen xitaa haddii ay saliibiyiintu u adeegaan bishii sebtembar labada kun lix iyo tobankii wuxuu maraykanku duqeyn u geystay maleeshiya murtadiin ah oo ku sugnaa duleedka magaalada gaalkacyo halkaasoo uu ku dilay saddex iyo toban ka mid a maleeshiyadaasi isagoo ku sheegay inay ka tirsanaayeen mujaahidiinta balse markii dambe ay caddaatay inay ahaayeen murtadiin ka tirsan maleeshiyaadka waxaa loogu yeero galmudug arrinkaas oo bannaanka soo dhigtay been abuurka sheegashooyinka maraykanka iyo marmarsiyaha uu u sameeyo xasuuqa uu ka wada soomaaliya ugu dambeynna waxaa war-saxaafadeedka lagu soo gebagabeeyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab kama gabanayso dagaalka ay ugu jirto sidii diinta dadka iyo dalka looga difaaci lahaa damaca guracan ee siliibiyiinta horarka ah ee uu maraykanka hormuudka u yahay balse ma aqbalayso in magaceeda loo adeegsado si loogu banaysto gumaadka shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed iyo waxgaradkooda sida ka dhacday deegaanka badhan waxaana tacsi u diraynaa dhammaan ehelada muslimiinta uu maraykanka ku xasuuqay duqeymaha arxandarada ah ee uu ka geysanayo soomaaliya walilaahi alcizatu lirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun mahadsanid bashiir malaayiin arday amxaaro ah ayaa la sheegay inay waxbarashada uga tageen dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda xabashida ethoobiya iyo kuwa jabhadda faano sida warbixinta warkaana uu ku sii ambaqaadayo nuur cali warsame dagaalka ka socda ismaamulka maxarada ee u dhexeeya ciidamada abiy axmed ka amar qaata iyo maleeshiyaadka jabhadda mucaaradka ee fano ayaa la soo wariyey inuu saameyn weyn ku yeeshay waxbarashada gobolkaasi malaayiin arday ah oo wax ka dhigan jirtay iskuullada ismaamulka maxarada ayaa la soo wariyey inay waxbarashada ka tageen kuwaasoo aan gebi ahaanba fariisan sanad dugsiyeedka cusub mununesh desire oo ah madaxa xafiiska waxbarashada ismaamulka ayaa shaaca ka qaaday in tirada ardayda sanadkan iska soo diiwaangelisay guud ahaan gobolka ay ka yiryihiin saddex milyan oo ruux waxay tilmaantay inay jiraan in ka badan ilaa iyo afar milyan oo arday oo ku nool ismaamulka maxarada kuwaasoo aan weli ku soo laaban waxbarashada ilo kale oo laga helayo gobolka ayaa tilmaamaya in baxardaar oo xarun goboleed u ah ismaamulkaasi ay ka jiraan dugsiyo haawanaya oo aan waxba laga baran halka sidoo kale ay magaaladaasi ku sugan yihiin arday aan weli isdiiwaan gelin sanad dugsiyeedka cusub arrimahan ayaa lala xiriirinayaa xaaladda dagaal ee uu gobolka ku sugan yahay labadii sanne ee lasoo dhaafay halkaasoo ay ku dagaalamayaan maleeshiyaadka jabhadda faano ee mucaaradka ah iyo kuwa militariga dowladda xabashada etoobiya taliyaha ciidamada militariga dowladda etoobiya ayaa horey u sheegay in ka badan sagaashan boqolkiiba la baabi'iyey maleeshiyaadkii jabhadda fano balse sheegashadaas waxaa ganafka ku dhuftay fano oo sheegtay inay guulo la taaban karo ka gaareen deegaano badan oo ka tirsan gobolka sidoo kalena waxay intaasi ku dareen in inta badan gobolka si gaar ah dhulka miyiga ay iyagu gacanta ku hayaan mahadsanid abu shayba wilaayadda islaamiga ee boqool ayaa duuro sharci ah usoo gebagabaysay uulaadda degmooyinka iyo mas-uuliyiinta makaatibta wilaayadaas xasan cabdiraxmaan ayaa ka waramaya dowradan oo loogu magacdaray cumar ibnu cabdicasiis waxay wilaayada islaamiga ee bakool u qabatay mas-uuliyiinta wuulaadda degmooyinka iyo makaatibta wilaayada iyadoona lagu qaatay duruus kala duwan oo isugu jirtay diini iyo maadi wax badanna ay ka faa'iidaysteen raggii loo qabtay munaasabad dowradaasi lagu soo xirayay oo ka dhacday howlka shirarka iyo xafladaha aalayaasir ee degmada tieglow waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada culummo iyo mas-uuliyiinta wulaadda degmooyinka iyo makaatibta wilaayada ugu horeyn mid ka mid a culummada wilaayada ayaa kelimad towciye ah oo dardaaran u badneyd ka jeediyey munaasabadda ilaahay subxaanahu watacaalaa u mahadnaqayska dib waxaan isku dardaarmaynaa naftay iyo naftiin baan u dardaarmayaa allah inaan ka baqno aan ka cabsano taqwadaas ilaahay subxaana wa tacaala ayaa wax walba noo hagaajinayso haddii ay noqon lahayd adduunyo iyo aakharaba intaas kadib waxaan doortay in naftii iyo naftiin baan ku waaniyo mowduucan ah asidqu runta ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisii ayuu dadka mu'miniinta ee dhammaan la khidhaabay waa amray ambiye fara badanna wuu ku ammaanay ilaahay subxaana wa tacaala runta la sheego waxaa nabigaayna caleyhi salaatu wasalaamna ammaan u ahayd inuu amiin ahaa inuu saadiq ahaa ay ku ammaani jireen mudiirka dowrada oo dhankiisa munaasabadda ka hadlay ayaa faahfaahiyey muddadii dowrada ay socotay iyo duruustii lagu qaatay dowradan oo loo qabtay walaalayaal wulaadda degmooyinka iyo makaatiibta wilaayada ayaa socotay muddo toddoba maalmood ah kutubada iyo duruusta lagu qaatay dowradan ayaa ahaa kuwa aada u faa'iida badan waxaana ka mid ahaa kow kitaabka cishiruuna qaacida litadwiiri daat labo taqriibu alaqwaal fii xukmi hadaaya alcumaal saddex mudakira fi alimaara waaljund waalmanhaj afar alfutuur oo saddex qaybood ka koobnaa almadaahir alasbaab alcilaaj shan mudakira fii cilmi lidaara lix alkhulaasa fii cilmi alxaasuub toddobo al-amni qaar ka mida wulaadda degmooyinka ee dowladda loo soo xiray ayaa dhankooda munaasabadda ka hadlay allihiina waa fajiyey dowladan bilowshe iyo gebagabadiiba hana waafajiyay allahaasi aan mahadnagaan awalan dowladaas runtii fawaa'id badan iyo lahayti oo lahan koobo korna geekaadamaylarhay jeelsadoo shileedii leenku ka hadla kor dowladana se la sheegay may u ahaa wulaaddii degmooyinka gobolka bokool iyo makaatiibtii gobolka iyo andhahayti wa khaasatan wulaadda degmooyinka runtii maynin haytay ha faa'iido eed iyo eedan weyn dowladdaas waxay noogu dhammaatay si wanaagsan oo mataqaanaaye waxay noogu dhammaatay farxad iyo nashaadle bay noogu dhammaatay annaguna waxaan qaad ballan baan nalo ayaan qaadnay ballantaan qaadnay waxaan u qaadnay dadkii inaan gaadhsiino ayaan ballan qaadnay ilaahay subxaana wa taala ballanta wuxuu ku sheegay waa adagtahay ballantu wa awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uulan bay ugu dambeyn waxaa dowladda soo xidhay kelimad dardaaran u badanna munaasabadda ka jeediyey sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool waxyaabaha walaaliya loo baahan yahayna barkow aan dardaarmayo waxaa waaye taqwa allahi casa wajal allah inaan ka baqno iyadaana maaragtay miftaaxu kullu kheyr ah kheyr kasta iyadaa furu u ah marka mas-uuliyadda aan haynan iyo culeyska iyo mashaaqdana maarata ilaahay taqwadiisa looga gudbi karaa oo loo kaalmaysan karaa inaan ku dadaalno waxaan kaloo dardaarmayaa ikhlaaska in maarata alla dartii iyo daacadnimada aan ku dadaalno camalka la qabanayo wuxuu u baahan yahay ikhlaas iyo mutaabaco oo la-aantooda aan ilaahay subxaana wa tacaala qofka waxba uusan ka aqbalaynin walaasiyama ninka mujaahidka ah ikhlaaska maaragtay wuxuu u yahay lafdhabar acmaasha uu haayo oo dhibka badan wuxuu u yahay marka ikhlaaska kaalmo ayuu u yahay jaranjaro uu uga gudbo culeysyadaas iyo mashaaqda iyo waxyaabahaas waxaan kaloo dardaarmaya insha allahu taala in sabro aan dulqaadanno maxaa yeelay sabarkaas ayaa lagu gaari karaa waxa annaga aan hiigsanayno ahdaafta aan leenahay inaan sabarno aan adkaysanno ayaan ku gaari karnaa allah subxaana wa tacalana wuxuu leeyahy wajacalnaahum aimatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun waa dowladii labaad ee loo qabta mas-uuliyiinta wulaadda degmooyinka wilaayada islaamiga ee bakool waxaana dowladantii ka horeysay la qabtay bishii safar ee sanadkii kun afar boqol afartan iyo shantii hijiriga taasoo wax badan ay ka faa'iidaysteen mas-uuliyiinta wulaadda degmooyinka mahadsanid walaalka faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha saliibiyadda kenya lagu gaarsiiyey howlgal ka dhacay gobolka mandheera sida qodobkaas uu ku eegayo cabdiqani maxamed waxaa xog dheeraad ah laga helayaa khasaaraha ka dhashay howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen kolonyo kufaarta kenya ah oo ku socdaalaysay intaa u dhexaysa deegaanada finow iyo sheekh barrow ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya qaraxa ayaa haleelay oo gebi ahaanba burburiyey gaari taaw ah oo qayb ka ahaa kolonyada kufaarta kenya waxaana sidoo kale qaraxaas uu geystay khasaare nafeed oo kufaarta soo gaartay inta la xaqiijiyey waxaa allah fadligii qaraxaas ku bakhtiisay lix askari oo kufaarta kenya ah waxaana ku dhaawacmay labo askari oo isla saliibiyiinta kenya ah dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xeradaha askarta kufaarta afrikaanta ee degmada janaale waxaana halkaas ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan howlgalladan ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya waxay ku soo aadayaan xilli ciidamada mujaahidiintu allah fadligii ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka aha cadowga allah mahad sanid cabdiqani maamulka riddada somalilan ayaa lagu eedeeyey inuu duulaan ku yahay deegaan oo ka tirsan gobolka sool ee dhaca waqooyi bari soomaaliya casaam carafaad ayaa siyaanba qaadaya maamulka kooxda riddada soomaaliya uu ka dhistay magaalada laascaanood ee gobolka sool waqooyi bari soomaaliya ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in maamulka hogaamiye murtad cirro oo uu howlgelinaya abaabul dagaalo iyaga ka dhan ah bayaan ay soo saartay wasaaradda amniga fadhigeedu yahay magaalada laascaanood ayaa lagu sheegay in isha ay ku hayaan dhaqdhaqaaqa ciidan maamulka somalilan uu ka wada xuduudda labada maamul u dhexayso waxayna tilmaameen inay si dhaba u qaateen abaabulka dagaal ay ku eedeynayaan maamulka fadhigiisu yahay hargeysa waxayna intaasi ku daraan wixii cawaaqib ee ka dhasha tilaabadaasi uu qaadi doono maamulka uu hogaamiyo cabdiraxmaan ciro maamulka radada somalilan oo sanadkii laba kun labaatan iyo saddexdii laga saaray magaalada laascanood ayaa marar badan lagu eedeeyay isku dayo dhowr ah oo uu ku doonaya inuu ku soo ceshto deegaanada gacantiisa ka baxay oo ay ku jirto magaalada laascanood oo ay dhowaan koox hardada ka dhisatay maamullo ka mid ah maamuladeeda mahadsanid casaam ugu dambeyntiina fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaanka bisiqcadde ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo wilaayada islaamiga ee baay ka qaybisay deegaankaas sida warbixintan mar kale uu ku faahfaahinayo bashiir muxiidiin
ku dhowaad boqol iyo afartan qoys oo isugu jira fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaanada hoosaga degmada buurhakabe ee wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa sakada xoolaha nool loogu qeybiyey deegaanka bisiqacadde xilli ay weli si habsamile uga socoto degmooyinka iyo deegaanada wilaayada howlaha qaybinta sakada qaar ka mid ah dadkii sakada sanadkan kun afar boqol toddobiyo afartankii jiri lagu siiyey deegaanka bisiqacadde oo ay wareysatay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay heleen iyagoo halkaas ugu duceeyay mujaahidiinta iyo dadkii kol hore laga soo qaaday sakada cadow bilow aadan deegaanka aan joogo bisaqcadda masaakiinta muslimiinta xarakada inay wax siinaysa haa wax waa heli shan neef oo irihan heli alxamdulilah shukri rabbialcaalamiin islaamunka ilaahay kor inaas ka dhigo xoraas ilaahay ka dhigo cadowgaas ilaahay ka jebiye intaas baan u ducaynaynaa
cismaan maxamed aadan magacaygii saddexaad deegaankaan joogo basaqcadda maxaa la qaybinayaa maanta waxaa la qaybinaa sako deegaankaan ka imaaday bashiir shan neef alxamdulilah walaayada oo waxna siisay mahadsani boqolkiiba boqol caafimaadna allah u raadiyey nukuna iimaanka allah noogu sugo shanneef irin ee ilaahan kamahadyaan ilaahan kamahadyaan mujaahidiin madasha kamahadyaan ilaahay madasha korkuweela insha allah magacay aweed xasan ibraahim aweed xasan ibraahim yali dhehe ada saasa ugaasa alxamdulilah ilaahan kamahadyaan farxaddaysa wurtay aybkumahadyaane dadkaan iri liisii oo mujaahidiinta isiidi ilaahan ka mahadyaan mujaahidiintan ka mahadyaan nuurow salaad salaad abdiraama yalyare geeka shanneef irin haa shanneef irin ee waa degmada basagadda iyo aragdayna neesii daagdaas ilaahay keersii intii aragdayna siidina do-aysnin gaalada ilaahay ibi waa kaas
dadka xoolaha soo dhiiba allah u barakeeya cadankay oo ni siiyin allah idin barakeeya unukuna waxay nala sii baraka allah noogu dare marka farxadda tanteeya alxamdulilaah wax allaal wixiis ilaahay noo soo qaaday allah nin u imaansan allah naga dhiga oo ku imaansan farxaddaynana waxwaaye wax allaal waxay nala sii oo yadda nalaga saaray dadku camal fala oona ku iimaansan allah naga dhiga ugu dambeenna mid ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka bisiqacadde ayaa faahfaahin ka bixiyey qaabka loogu soo gurmaday fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaankaasi bismillaahi raxmaani raxiim ma ilaahay mahadtiis ee oo geeka nunku shukriyaane maamulkii kaana bisigade oloydii taana geeka iriga niin geebiyahayta ilaahay barakaay irinkaas magina niin geebiyahay namayn nasiyahae lama shangneef iringe yaana nasiyahay shanti iri ficilna hal nasiyoy muxu may ilaahay ni'amihiis inta sheenay hoola ad hankashagayn waabanku ad kuwarqabto amba waabanku ad hadaajida intanka jarne maamulkii barakada lahay maamulkii barakada lahay sharafta lahay oo haniinkasi oo dadkii doron hal siyo walhay siyo dhaari sababtaasa ilaahay duulaahay khayr eh unamay fadaane ilaahay duulaahay maamulka maynka doo'aana ilaahay duulaahay gaalada jibi gaalada in ilaahay iibiyo unka doo'aayana may kale ka doo'aayana dadkii hoolaha basaday oo hoolajo yoona zekadan dhiibiden iimanjo guuyon yoona maynka doo'aana hoolayo habasaden mooradi iyo hagbiyan yoona maanyo gudnaka kili ilaahay kadhaga yoona ilaahay insiyaadi maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in degmooyin hor leh oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay ay kasii socoto qeybinta xoolaha sakada ah oo sanadkan allaha idinkii ay ka faa'iidaysanayaan kumanaan ka mid ah dadka ay shareecadu u qoondeysay inay helaan sad wixii allaha uga qadaray sakada xoolaha qeybahooda kala duwan oo laga qaadayo dadka uu nisaabka xoolahoodu gaaray xadka waxbixinta laguna celinayo inta uu allaha kitaabkiisa ku amray in la siiyo waxaan hore looga bixiya degmooyinka ufurow qansax dheere bardaale buulafulay iyo labaatan jirow halka buurhakaba ay noqonayso degmadii lixaad ee laga qeybiyo sakada xoolaha nool mahadsanid abu ayman warbixinta warkiisane waxa ay u dambeysay warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus xilligaana waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu